أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان فإن الله كان بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlaxzaab casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo afaraad aayaddii soo dambeysay waxay ku saabsanayd nabiga sala اllahu alayh waalihi wasalama guryihiisa iyo marka uu u idmo dadka sida ay usoo gelayaan cuntada markay ka cunaan inay baxaan oo aynan sheeko isku weheshanin arrintaana inay nebiga dhibayso sala allahu calayhi wasalam ayaa laga soo hadlay xaasaskiisa inaan la guursan karin isaga gadaashi ayaa allah subxaanahu watacaala uu ka waramay aayadahanna marka aayaddan iyo midda ku xigtaba iyo ta kusii xigtaba weli macaanidaa bay daba socotaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi in tubduu haddii aada muujisaan shay-an shay haddaad muujisaan ow amase tukfuu aada qarisaan hu shayga aada qarsataan fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ku ogaal badan bikulli shayin wax kasto shay dhammaantii mid ku ogaan badan weeyaan alla subxaanahu watacaala laba sababay aayadda kusoo degtay ayaa la sheegaa sababka koowaad waxaa la yidhaahdaa waxay kusoo degtay nasalat fii man admara nikaaxa caa-ishata bacda rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam qola iyaga marka waxaa jirtay qalbiga ku qarsatay oo isdhehaysay marka haddii nebigu uu dhinto sala allahu calayhi wasalama caa-isho idinka guursada adiga guurso qof isdhehayay iyo qolooyinkaasay marka aayadda kusoo degtay oo marka allah wuxuu leeyahay in tubduu shay-an aw tukfuuhu fa ina allaha kaana bikulli shayin caliiman waxaad qarinayseen oad kusii fakarayseen alla marka waa ku cilmi lahaa marka ayuu xugun marka ilaahay ka keenay oo marka walaa an tankixuu aswaajahu min bacdihi abadan macnaha labaad waxaa la yidhaahdaa nin asxaabta ka mid ah ayaa waaa wuxuu yidhi maa baalunaa numnacu min addukhuuli calaa banaati acmaamina maxaa dhacay buu yidhi oo gabdhaha ilmo adeerada aan nahay nalooga celinayaa inaan u galno markaasay aayaddan timid oo sidaasay qalbiga iyo uu ku qabtay ninkaasi markaasaa in tubduu shay-an aw tukfuuhu fa ina allaha kaana bikulli shayin caliiman laa junaaxa calayhina dabadeed marka saa ay ku timid in tubduu haddii aada muujisaan shay-an shay ow amase tukfuuhu aada qarisaan fa ina oo aada qarsataan oo laabta aada ku qarsataan fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ku ogaal badan bikulli shayin shay dhammaantiis laa junaaxa calayhina fii aabaa'ihinna aayatulxijaab markay soo degtay ayaa waxay yidhaahdeen dadkii markaa aabbayaalkii iyo wiilashii la dhalay iyo aqaaribtii dadkii qaraabada maxaarimta ahaa iyo ayaa waxay yidhaahdeen annagana haddii aan la hadlayno xijaab gadaashiis miyaan kala hadlaynaa bay dhaheen ile aayaddii waxaa noo soo marta waxaana soo martay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab haddaad wax weydiineysaan xijaab gadaashiis ka weydiiya aabbayaalkii iyo wiilashii iyo ayaa waxay yidhaahdeen annagana gabdhaheenna iyo hooyooyinkeen iyo miyaan xijaab gadaashiis maan wax ka warsanaynaa aayaddan baa timid marka iyaga laga reebay kuwaas maxaarimta ah laa junaaxa wax dembi ah calayhinna xaasaska rasuulka korkooda ma ahaanin fii aabaa'ihinna fii shani aabaa'ihinna aabbayaalkood shanigooda walaa abnaa'ihinna wiilashooda shanigoodana wax dembiya ma aha nin dhexdooda korkooda walaa ikhwaanihinna walaalahoodna shanigooda dembi korkooda ma uunan ka ahaanin walaa abnaa'i akhawaatihinna walaalaha gabdhaha ah ee iyaga la dhashay ilma wiilasha ay dhalaanna wax dembiya dushooda ma ahaanin inay markaa arkaan ama markaa yacnii ay xijaabka iskaga khafiifiyaan agtooda walaa abnaai walaa abnaa'i ikhwaanihinna ha walaalahood wiilasha ah ilmaha wiilasha ay dhalaan oo kuwa ay marka waa wiilasha ay u yihiin eedooyinka oo walaalhood ay dhaleen dembi ma ahanin shanigooda dhexdooda walaa abnaa'i akhawaatihinna walaalahood gabdhaha ah wiilasha ay dhalaan oo kuway habaryarka habaryaraalka u yihiin waaye shanigoodana wax dembi a dushooda ma ahaanin walaa nisaa'ihinna haweenkoodana oo haweenka mu'minaadkaa shanigoodana wax dembi a korkooda ma ahaanin walaa maa shay malakad ay hanatay aymaanuhunna midigyadoodana wax dembiya ma ahaanin wattaqiina allaha alla ka cabsada oo xijaabkii iyo asturkii iyo ilaaliya ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa shahiidan mid markhaati ka aho xaadir u aho og aayaddan marka de sababkay ku timid waa sheegnayoo wuxuu ahaa inay aabbayaalkii iyo wiilashii la dhalay iyo ay yidhaahdeen annagana xijaab gadaashii maan wax ka warsanaynaa markaabuu alla wuxuu yidhi laa junaaxa wax dembi ah calayhina calaa aswaaji rasuulillaahi sal l ly slam xaasaska nebiga korkooda ma ahaanin iyagaa lagu halqabsaday haweenka kalena waa soo gelayaan sidii aan sheegnay maxaynan dembi ku lahayna fii aabaa'ihinna ay fii wadci jalaabiibihinna cinda aabaa'ihinna aabbayaalkood agtooda inay jalaabiibta ama jilbaabka ay iskaga dhigaan wax dembiya kuma le ile aabbayaalkii dhalay waaye walaa abnaa'ihinna wiilashoodana inay markaa xijaabka iskaga dhigaan agtooda wax dembi ah kuma laha oo wiilashii iyagana kuwii ay dhaleen waay waxaa la mida marka aabbayaalka aabbaheed yacnii aabbihii dhalay awowgii waa la mid dhinac hooyaha ka imaado dhinac aabbaha ka imaado awowgii waa la mid oo waa aabbaheed oo kale walaa abnaa'ihinnana waxaa soo gelaya wiilasheeda iyo waxa ilmaheedu ay sii dhalaan ilmahaas ama gabar ha ahaadaan ama ha ahaato wiil waxa ay marka ilmaheeduba ay sii dhalaanna waa ilmaheedii inay markaa xijaabka agteeda agtooda marka ay xijaabka iskaga dhigaan dhib ma laha oo dembi kuma lahan walaa ikhwaanihinna walaalahooda inay xijaabka agtooda iskaga dhigaanna dembi ma ahaanin walaaluhuna de waa kuwii la dhashay ama ku hooyo ku aabba ha ahaadaan ku aabbo keliya ha ahaadaan ku hooyo keliya ha ahaadaan oo walaala kulli isku soo qaad oo waa maxaarim walaa marka suuratu nuur baana kusoo marnay hadda inta iyaga laftooda loo ogol yahay oo de meelaha marka yacnii inta haweentu markay shaqaynaysoo kale iyo ama marka ay gurigeeda iska joogto oo marka guriga daydkiisa iyo guriga markaa ay joogto iyo waxyaabaha marka ka muuqanayo marka xudunta ilaa iyo inta ka hooseysa jilbaha dabcan ka arki maayaan iyaga laftooda suuratu nuuran kusoo marnay walaa abnaa'i ikhwaanihinna walaalahood iyaga la dhashay wiilasha ay dhalaanna inay agtooda iskaga dhigaan xijaabka ama jilbaabka iskaga dhigaan dhib dembi korkooda kuma ahaanin walaa abnaa'i ikhwaanihinna marka waa wiilasha ay eedooyinka u yihiin oo walaalahooda dhaleen eeday u tahay eedadaasna marka la sheegaya de waxaa weeyaan waa eedo walaalkeed ku aabbo ku hooyo ah ama ku aabba ah ama ku hooyo ah ayaa dhalay saas waaye macnaha ee miday ilmo adeer yihiin haddii ou dhalay wa in kaana eedaba ha la yidhaahdee kaas ajnabi waaye ayuu xisaaban yahay agtiisa waxba isaga dhigi maysa maxaa yeele isaga laftiisayba ka xijaabanaya in adeerka laftiisayba ka xijaabanaya ayb walaa abnaa'i akhawaatihinna walaalahood gabdhaha ah wiilasha ay dhalaan waa kuway habaryaraalka u yihiin waa wiilka ay habaryarta u tahay isagana marka agtiisa waa xijaabkii waa iskaga dhigi kartaa ayb walaa nisaa'ihinna haweenkooda haweenkooda marka waxaa laga wadaa haweenka muslimaadka ah oo kuwa marka haween muslimad ahna agteeda waa iskaga dhigi karaan midda gaasha maya suuratu nuuraan kusoo marnay faahfaahinta walaa maa malakad waxay hanatay aymaanuhunna midigiyadoodana dhib male inay agtooda xijaabka iskaga dhigaan waa addoomahooda addoomaha marka kuwa gabdhaha maa loo jeedaa mase wiil iyo gabar wuxuu doonaba ha ahaado intaba waa la yidhi suuratu nuurna waa kusoo marnay halkan marka waxaan la xusin abtiyaalkii iyo adeeradii lama sheegin aawa iyaga marka adeerka iyo abtiga waa maxram oo gabadha aabe yacnii aabaheed ninka la dhashay si kastaba ha kula dhasho oo isku hooyo isku aaba ha ahaadaan isku aabo keliya isku hooyo keliya adeerba haddii uu yahay oo aabihii uu la dhashay maxram waa yahay abtigiina maxram waayo hooyada la dhashay isagana laakiin allahu aclam culimada waxay yidhaahdeen waxaan loo tilmaamin adeerkan iyo abtigan ilmahooda wiilasha ay dhalaan ayaa iyaga markaa yacnii wiilasha ay dhalaan baa ayaa ayaa u bannaan oo waa guursan karaan ilaa wiilasha ay dhalaan ilmo adeeray noqonayaane adeerkii marka waxaa laga yaha inuu wiilkiisii u sifeeyo gabadhan marka iyaga saasaan loo sheegin baa la yidhi marka abtigii waxaa laga yaabaa inuu wiilkiisa u sheego gabadhan iyo sida ay tahay iyo siday u eg tahay iyo sidaasay marka culimadu ay yidhaahdaan abtigii iyo adeerkii lama sheegin inkastoo maxram ay yihiin ay yihiin maxaa yeeley abtiga iyo adeerka ilmahooda gabadhan waa u bannaan yihiin ilma adeer ilma abtigay noqonayaan ileena ayb wailaa laakiin iyagu maxaarimta waa ku jiraan wattaqiina allaha ilaahay ka cabsada oo waxaad rabbi uga cabsataan an yaraakuna hayra ha-ulaa'i kuwan keyrkood inay idin arkaan oo markaa xijaab la-aan aad ka ahaataan iska ilaaliya in allaha alle kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiisa shahiidan midkii yacni xaadir ah oo goobjoog oo u ogaal badan ayb ama markhaati ka ah in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy in allaha alle yusallii cala annabiyi nebiga ayuu ku sallinayaa oo waa ammaanayaa nebiga korkiisa u ammaanayaa wamalaaikatuhu wamalaa-ikatahu malaa-igtiisana yusalluuna way ku sallinayaanoo waa u ducaynayaan iyaguna cala nabiyi nebiga korkiisa ayay u ducaynayaan yaa ayuhaa hooye aladiina kuwii aamanuu rumeeyow salluu salliya calayhi cala nabiyi nebiga korkiisa ku salliya wasallimuu salaama tasliiman salaamitaan salaama mar haddii xuquuqdii nebiga ou lahaa iyo laga soo hadlay iyo gurigiisa iyo axkaam isaga u gaar ah iyo meesha uu muslimiinta ka joogo iyo oo heer xaasaska ou isagu yacnii ama furay markaa u tegay eeuu furay amaba kuwa uu ka dhintay in la guursadaa mamnuuc laga dhigay min xuquuqihi waxaa ka mid a haddana in lagu salliyo nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ayaa xuquuqda isagu uu leeyahay ka mid ah marka xuquuqda nebiga way badan tahay oo waxaa ka mid ah awalan in la rumeeyo al-iimaanu bihi xaq uu leeyahay waay in la rumeeyo waxaa xaqiisa ka mida daaca ayuu leeyahay in la adeeco oo daaco mutlaq buu leeyahay wax allaale wixii uu ku faro waa yeelaysaa wax kasta ee kale isaga kasoo hara daacadooda waxaad ka hormarinaysaa isaga daacadiisa min xuquuqihi waxaa ka mida marka tan aayaddan ay tilmaa waxaa ka mid ah almaxabatu in la jeclaado oo jacaylka nebiga sal ll ly slam wuxuu ka mid yahay iimaanka aslul iimaanna waa noqonayaa meelana wuxuu ka noqonayaa farac waajiba buu ka noqonayaa qofka waxaa laga rabaa aslan maxabo inuu nebiga u qabo aslul maxaba waa in laga helo hadhow dadka waa ku kala tegayaan oo ninba ninka dadku isku heer kama joogaan xagga jacaylka marka nin walbaa markaa de intii uu ka kale ka badan yahay iimaankiibuu dheeraanayaa markaas laakiin qof asalkii maxabada laga waayey mu'minba maba ahanba mutlaqanba kaasi ayib waxaa ka mid a min xuquuqihi aayaddan xaqa ay tilmaamayso oo isaga ku sallintiisa ayaa ka mid ah haddaba marka salliga culimada aaday ugu dadaaleen kutubay ka alifeen aad baana loo faahfaahiyey masaa-isha isaga ku xiriirto dadkii ugu horreeyey wax ka alifay ismaaciil alqaadi baa ka mida oo yacnii qarnigii saddexaad meelaha aakhirkiisa iyo ahaa ayaa ka mid ahaa waxaa wax ka alifay alimaam ibnulqayim kitaab dhan oo la yidhaha jilaa-ul afhaam ayuu ka qoray oo salliga masaa-ishiisa iyo ka hadlayso alimaam ibnulqayim waxaa ka mid ah sidoo kale alxaafid sakhaawi alqowl اlbadiic fi salaati cala alxabiibi shafiic ayuu ka qoray khaydari ayaa ka mida isaga laftiisa kitaab ayuu leeyahay salliga iyo ka waramayo way badan yihiin marka aimada wax ka aliftay kuwa aan gaarka uga alifinna waxay uga waramaan kutubtooda dhexdooda oo fiqhigana waa looga hadlaa kutubta xadiidkana waxaa looga hadlaa kitaabu dacawaat kitaabu dacawaat marka la joogo salliga axaadiidta kusoo aroortay iyo halkaa ayaa looga hadlaa marka haddii ilaahay amray axaadiid fara badanna ay kusoo aroortay bal axaadiidta intay tiro ka qabto kutub gaaraba laga qoray waxaad dareemaysaa mas'alo culimmadu ay ihmaaliyeen ama ay ka tageen ma aha mas'aladan marka waxay u baahan tahay in qur-aankiina laga akhriyo axaadiidta nebiga la fiiriyo fuqahadii iyo siday u sharxeen la arko markaas waxaa soo baxaya salliga nebiga ee in cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta uu ku farad yeelay meelaha ay ay ku habboon tahay meelaha lays amray meelaha ay sunnada ku tahay iyo fadaa-isha laga helayay iyo halkaa in laga feeriyo iyo maxaa salli ah maxaanse salli ahayn iyada lafteeda fahmay u baahan tahay saa darteed marka aayaddan marka ahmiyadda ay leedahay darteed si deg dega ugama gudbi karno dhowr qodobaan marka salliga ka taataabanaya oon ka sheegaya qodobka ugu horeeya waxa uu yahay xaqiiqatu salaati cala anabiy sala lla ly slam maxaa laga wadaa ile aayaddu hadda waxay sheegtay allana nebigiisau ku salliyaa malaa'igtana way ku salliyaan mu'miniintana waa la amray inay ku salliyaan asalaatu luqatan sideeda waxaa la yidhaahdaa adducaa luqad ahaan salaad haddaad maqasho waa duco ayaa laga wadaa marka macnahaasi ducada wow wataa salliga oo markaa la leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi la leeyahay macnaheedu waxay tahay nebiga u duceeya maxaad ugu duceyneysaan in ilaahay ammaano uu darajeeyo ugu duceeya macnihii marka asalaatu ay ducada ahayd waa wataa xaqiiqdaas laakiin addoonka waa cibaado oo salliga waa ku cibaadaysanaynaa annaga oo rabbi baan ku caabudaynaa inaan nebiga ku sallina sala allahu calayhi wasalam marka ducadu asalaatu cala alnabiyi macnihii ducada way wadataa marka saa darteed ducadii maadaama ay cibaado tahay iyadaba dhinac marka macnihiisu xaqiiqdiisu sidaas waay dhinac kalena marka laakiin salliga alle salaatullaahi calaa nabiyihi say noqone marka innaga teenna waa cibaado oo allaan ku caabudaynaa waa nala amray salliga alle oo ku sallinaa nebigiisana muxuu noqonayaa markaa laba macnoay salaadu noqon kartaa arraxm macno caama iyo macno khaas ah macnaha caamka waxaa weeyaan alraxmatu raxmad waay macnaha khaaska ana waxaa weeyaan hanaa'uhu calaa nabiyihi sal l ly slam laba macnoo marka khaas ah salaada marka asalaha marka la yidhaha waxaa lagu macneeyaa bimacnaa alraxma naxariis waa la dhahaa hore waxaan usoo marnay huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatuhu liyukhrijakum min adulumaati ila annuur wakaana bilmu'miniina raxiima maxay ahayd marka huwa aladii yusallii calaykum mu'miniinta uu u naxariisanaa waay alle macnahaas marka waa macno caam ah waaye nebigu waxaa la wadaago mu'miniintu way la wadaagaan macnahaas oo ilaahay nebigiisana waa u naxariisanaa mu'miniintana waa u naxariisanaa macno marka waxaa jira uu nebigu khaas la yahay oo kaga duwan yahay dadka intiisa kale waana aayaddan hadda macnaha ay tilmaamayso ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiyi alla uu leeyahay macnahaas marka abulcaaliya ishaarayo wuxuu yidhi salaatu llaahi hanaa'uhu calayhi salaada alle uu nebigiisa ku sallinayo waa ammaanta uu ammaanayo cinda almalaa'ikati malaa'igta agteeda ee ilaahay baaba marka malaa'igta agteeda nebigiisa ku ammaanaya taas marka isagaa la gaar ah in ilaahay malaa'igtiisa agtiisa uu mar walba ku ammaano nebigiisa oo derajada ilaahay gaarsiiye waa kaa salliga malaa'igta iyo salliga mu'miniintana waa duco macnihiisa oo markaad leedahay sala allahu calayhi ilaahay ha ammaano waayo waxa aada leedahay rabbiyow ammaan ee ilaahay waaba ammaanayaa adiga marka weydiinta aada alle u weydiinaysid waa maxay aday cibaado kuu tahay adaa ajar ka helaya nacam xuquuqdii nebigana waad gudanaysaayoo abaalkii uu kugu lahaa eed yacnii hanuunkan iyo hidaayadan isaga sababta uu kugu yahay yaad ugu duceynaysaa mar walba afka aadan ka qaadaynin nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh salliga marka macnahaasuu wataa dhinaca addoommada iyo dhinaca malaa'igta ducuu ka yahay dhinaca allana muxuu ka yahay ammaan ilaahay nebigiisa ammaanaya cinda malaa'ikatihi uu ku ammaanaya marka xaqiiqdiisa horta sidaas waaye ayb salliga mas'alo labaad waxa ay tahay ma nebigu khaas ku yahay mase nebiga keyrkiisna waa lagu sallin karaa ee ummaddan dadkii afraaddeeda ka mid ah ee salliga asaalatan nebigu uu khaas ku yahay asal ahaan isaga unbaa lagu salliyaa cid kale laguma salliyo oo hadda ma la dhahaayo abubakar markii la yidhaha sala allahu calayhi wasalam ma la dhahaayo nebiguu gaar ku yahay dhinaca laakiin gayruhu in ay soo galaan oo salliga ay soo galaan dimnan wa tabaciyatan waa soo aroortay waa la ogolyahayo oo nebiga markaad ku sallisa kadib waxaa la ogolaya inaad aalkiisa ku salliso aswaajtiisa xaasaskii inaad ku salliso ee asxaabtii inaad ku salliso waa la ogolyahay laakiin aalka nebiga iyo asxaabta iyo xaasasku maxay kusoo galayaan tabac waay nebiga ay raacsan yihiin ayaga laakiin adoon nebigii sheegin sala allahu calayhi wasalam iyaga keligood salli kuma gaardhi yeeli kartid oo weliba markaa waa de sidaa haddii la yeelo waa shicaarka shiicada waay oo markay cali sheegaanba wa can caliyin calayhi salaatu wasalaam wa can faatimata calayhi salaatu wasalaam saasay leeyihiin iyaga marka iyaga keligood in salliga lagu gaar yeelo oo aan iyadoo nebiga la xusin wax soo arooray oo shicaar marka saxaabada ama nebiga iyo ka yimid ma aha sifadii uu nebiga dadka salliga u baray waxay ahayd isaga markii lagu salliyo litabac waa loogu sallin karaa yacni xaasaskii iyo aalu beytkiisii iyo marka atbaacdiisii aalka macnihiisa waa u geli doonaa ayb marka istiqlaalan innaga maahan inaan cid marka ku sallinno aan nebiga ahayn sal alla ly slam istiqlaalan laakiin litabaciyati haa allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama sallayta cla ibrahima wcla ali ibrahima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedi wacalaa ali muxamed baad leedahay iyaga marka waa tabac nabigay taa ay raacsan yihiin aalu nabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam ayaa laga wadaa iyaga marka aalka lagu sallinayo alaal macna ahaan horta waa alahlu waa ehelka qofka ehelkiisa waa dad ugu dhow aalka marka marka baabkan salliga aan joognon zakada aanan ka hadlaynin aalu nabiyi sal l slam waxaa soo gelayo xaasaskii yani waxaa soo gelayo de intii zakada ay xaaraamtaba ka ahayd awal oo reer bani lmualib iyo reer bani hashim xaasaskii nebigana waa soo gelayaan ayaga leanna halkaan zakadii ka hadli mayno inaga inay soo gelayaanna waxaa ku tusaaya riwaayaadka salliga qaarkood wa aswaajihiyaa ku jirto xaasaska nebiga waa lagu daray marka iyagu marka aalka waa ku jiraan marka hadihi alxayfiya dhinacan marka laga fiiriyo xaasaska waa soo gelayaan ee ninka xaaskiisana de qoyskiisay ka mid tahay meel looga saarayaa ma laha dayib haddii marka la yidhaahdo iyaga sideebay aal ku noqonayaan iyaga addoomaha ay xoreeyaan zakada waa u bannaan tahay iyo sadaqada sida gabadhii bariira ee caa-isho ay xoreysay sadaqada waa u bannaaneyd laakiin aalu kuwa ay xoreeyaan reer bani hashim iyo reer bani lmualibna iyagay lamid ahayn mawla lqowmi min anfusihim waa kii nebiga yiri haddii ishkaalkaa la keeno culimada waxay ku jawaabaan aalnimada ayaa laba nooca midna waa asaalo waaye midna nikaaxa keenay xaasaska nebiga marka waxay aal ku noqdeen nikaaxa ka dhigay marka xoogga xaggeeda waa laga badan yahay oo kuwa hilib ahaan aal yacni aalka nebiga u ahaa ka xoog badan dhinacaas saa darteed marka taxriimu sadaqa ee reer bani haashim iyo reer bani lmualib ciddii ay xoreeyaan xataa waa u gudbay laakiin xaasasku ayagaaba awalba tabac ku yimid cidday ayaga sii xoreeyaan ma usii gudbi karaan marka xooggaas ma leh sidaasay marka culimadu meeshaas u xalliyaan ayb isaga nebiga waa jirtaa inuu yidhi sadaqadii markay u keeneen cabdullahi bn abi awfa sida uu tilmaamayo zakadii baan u keenay aabbahay u keenay markaasuu wuxuu yidhi allahuma salli calaa aali abi awfa buu yihi nabiga sal l l slam reer abi awfa ilaa ilaahu u naxariiso marka waa duco isaga nebiga da waa u duceyn karaa cidduu doono laakiin innaga litabaciya un baan ugu sallinaynaa hayru nabiyi asaalatan maya laakiin taas iyadana waa mas'alo aalkana halkaasaan uga baxnay ee salliga nabiga sal ll cl slama waa min xuquuqihi waa xaq isaga uu nagu leeyahay ayb hadday markaa sidaa tahay mawaatinu salaati cala nabiyi sal l slam aan gelayna meelaha nebiga salligiisa aada loo sunneeyo aad iyo aaday u fara badan yihiin alimaam ibnulqayim wuxuu gaarsiiyey afartan iyo kow meel afartan iyo kow meel ayaa nebiga in lagu salliyaa ay sunno tahay yacni afartan iyo kow boos oo kala duwan meelo kala duwan ah da afartan iyo kowdii halkaan hadda kama wada sheegi karno inta ugu muhiimsanaan ka sheegayo ilaa toban meel meelahaas meesha koowaad waxay tahay atashahud alakhiir ataxiyaadka dambe in nebiga lagu salliyaa waa rukni salaada ka mida oo marka la fariisto ru- arkaantu fadhigu waa rukni tashahudka aqrintiisa waa rukni salligana waa rukni haddii marka qofka uu salliga ka tago ee salaada dhexdeeda uunan salliga aqrinin salaadii ka kac cinda alimaami shaafici imaamu shaafici agtiisa iyo qaar badan oo culimada ka mida ku raacayna way jiraan ayb qaarka kalena waxay leeyihin may waajib maahane waa sunno madaahibta qaar laakiin meeshaan alimaamu shaafici axaadiidta qaar oo cuskaday ayaa waxaa ku jirtay kayfa nusalli calayka fii salaatina seen kugu sallinaa nebi allow salaadeenna markaan ku jirno ayay yidhaahdeen fii salaatina markaana waxay soo sheegeen salaanta waa garannay bay dhaheen salaanta xaggay ku jirta ataxiyaadka assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuh ataxiyaadkii marka waa waajib salligana waajib uu noqonaa marka si halkaasoo marka aduu meelaha uga qaatay atashahud alakhiir marka ataxiyaadka dambe inaynanba salaadba ansixaynin ilaa salli unbay ku ansaxaysaa salaad haddii la yidhi waxaad dareemaysaa marka salligu meel weyn inuu diinta ka joogo ta labaad waxa ay tahay atashahud alawal ataxiyaadka horena waa la sunneeyaa waajib maaha laakiin waa sunno hay-aadkuu ku jiraa allahuma salli calaa muxamed in la yiraahdo aalka haddii lagu darana waa fiican tahay lafteeda meesha saddexaad waxay tahay salaatu ljanaaza qof markaan janaazo ku tukanayno on rabbi u baryayno inuu aan u shafeeco qa aan shafaaco alla xaggiis uga dalbayno takbiirada labaad nebiga waa ka lagu saliyo meeshaa marka waa meel nebiga loo meelaha nebiga lagu saliyo meel kamida waxaa ka mid ah caqiba aladaan aadaanka kadib marka la adimee la ajiibo mu-adinka laa ilaaha ila allahu markuu yihah laa ilaaha ila allahu aa ka daba tiraahdid markaa marka waxaad nebigaa ku sallinaysaa allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahim ilaa aakhirihi ayb siiqada salliga waa ka hadli doonaa meesha iyadana marka waa meel caqiba aladaan marka aadaanka lasoo ajiibo salligaa ku xigo kadibna waa ducaysanaa qofka kadibna waxaa ku xigto allahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxameda alwasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuudan aladii wacadtah ayuu dhahayaa qofka kadibna marka isagaa ducaysanayo ducada waa la aqbalayaa waqtigaas bayna aladaani waaliqaama ayib waxaa ka mid a meelaha nebiga loogu saliyo cinda dikrihi marka la sheego isaga oo haddii nebiga sal ll cl slam la sheego magaciisa in lagu saliyo culimada marka waxay ka hadlaan mar kasta miyaa waajib ay tahay mase majliskiiba hal mar ayay waajib noqone oo majliskan hadduu hal mar ku saliyo qofka nebiga sala allahu calayhi wasalam waajibkii waa dhacay inta ka dambaysaa marka hadduu ka tago dembi iyo waxba male aad baa marka war dheer baa ku jira laakiin marnaba waxaan shaki lahayn waxa diinta loo akhrisanayaba waxa ugu badanba waxay tahay basalligaas nebiga sal lla l slam oo culimada xadiidka waxayba uga qiimo badan yihiin culimada kale waxaa lagu tilmaamaa iyagaa ugu salli badanaa la yihaha leanna maanta dhan markuu xadiid akrinayaba qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam u dhahaya walidalika asxaabu lxadiid waxaa la yidhi cid ka salli badan ma jiro dawaa'ifta iyagaa ugu salli badan maxaa yeeley nebigii bay mar walba afka ku haayaan dadka kale laakiin waa ku yaryahay nebiga afkuhayntooda mar haddii salligiina ma la ma imaanayo mana la xasuusanayo markaas meeshaas marka iyadana marka sidaas weeyaan dadki waxaad moodaa marka qusuur badanaa dadka ka jira meeshaas weliba dadka dhalinyarta xadiidka akhrisanayso ama dadka xadiidka akhrisanayo waxaa laga yaaba maxay ka dhibaysaa meeshaasu iska fadhiyaa inuu markii nebiga la sheegaba sala allahu calayhi wasalam uu yidhaahdo oo toban jeer ilaahay u naxariisto maxay ka dhibay maanta dhan ilaahay baa naxariis joogto ah kuu wado ma maqlaysid laakiin ama ma arkaysid xataa mana dareemaysid majliskii marka xadiidka mararka qaar majaalistii hore xadiidka waa ka duwanaaday berigii hore waxaa la dhihi jiray majlisu fulan majlisu salaatin cala nabiy sal l l slam hebel majliskiisa waa majlis nebiga lagu xuso waxay ka wadaan marka xadiidka nebiga ku badan sala allahu calayhi wasalam ayb meeshaas marka in lagu baraarugsanaado waxaa kaloo ka mid a qoridda marka la qoro qofka uu qoraayo kitaab iyo qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam uu qora walidalika kutubta musalaxa aadaabta waxaa la yidhaahdaa in lasoo gaabiyo lama ogola oo qofka uu qoro saad hadda iskooleydoo kale qaala rasuulullahi markay qoraan baraakadu fura saada u qoraya wax uu yahay saadkaas male waxna kuma fadhiya waxaa la qorayaa marka sala allahu calayhi wasalam waxaa la mida iyadana haddaad af soomaali ku qorto ee nabadgeliyo iyo naxariis korkiisa ha ahaato na na iyo sa maa la qoraan iyo ka iyo waxaas iyo ha iyo kaas iyaguna wax lagu jeeda ma lahan oo marka maxay noqonaysaa marka aada qorto nebi moxamed af soomaali xataaba ku qore sala allahu calayhi wasalam iska qor ajarkeeda qaado carabi marka in lagu qoro marka insaad la qoro salam in la qoro iyo wax rumuus ah in lagu qoro maya lama ma la raba nacam waana baraarujiyaan culimmada xadiidka markay ka hadlayaan mabxadka oo kitaabatulxadiidka iyo way baraarujiyaan weliba waxaa la yidhaha mar kasta ou soo noqnoqdo inaan laga caajisin maxaa yeelay barakada xadiidka dhanba waaba taas waay nacam ayb waa ila cilmigan xadiidka cilmi aakhira waay nacam cilmi maahan adduunye iyo wax looga xogxogto ma aha waa cilmi aakhira mar haddii cilmi aakhira uu yahay de aakhiradaada salligan wax weyn buu ku kordhinayaa ayb meesha kale waxa ay tahay cinda ducaa qofka markuu ducaysanayo inuu ilaahay ammaano nebiga ku salliyay sal l slam rasuulka waxau arkay sala allahu calayhi wasalama nin ducaysanaayo oo ka tegay salliga markaa wuxuu ku yidhi cajila haada waa degdegay buu yidhi ninkan waxaa inuu la ammaano oo uu nebiga ku salliyo kabacdi muraadkiisa markaa uu ilaahay warsado saas waay maadaabta cinda ducaana waa lagu salliyaa nebiga sal l slam cinda dukuuli lmasjid masaajidka marka la gelayo oo masjidka marka la gelaya aadaabtiisa bismi illaahi wasalaamu calaa rasuuli llahi sal l l slam allahuma iftax lii abwaaba raxmatika ayuu dhahayaa qofka markuu kasoo baxayana saasoo kale waa soo aroortay waa min mawaatini salaati cala nabiyi sal l slam ayb walidalika asxaabta fiiri fiqhigooda markii nebigu dhintay sal ll l slam qolka caa-isho lagu duugay mar kastooy masaajidka soo galaan rasuulka agtiisa ma aadi jirin kuma ordi jirin qabrigiisa maxaa yeelay waxay ogaayeen atixiyaadkana inay mar walba ku salaamaan masaajidka markay soo galayaanna inay salaamaan ayay oga ogyihiin dadka waa ka fiqhi badnaayeen asxaabta kale marka salaantaasna iyo salaadaas waa loo qaadayay nebiga waa la gaarsiiyaa waa la gaarsiinaya axaadiidta nabiga sal l slama sidaasaa qaarkood kusoo aroortay meeshaa marka waxay uga kaaftoomeen noqnoqod tiro badan marka na maynan samayn jirin maxaa yeelay mar walbaba ayaka waa wadaanba salligii laakiin qofku haddiiba uunan masaajidka aadaab lagu soo gala aqoonin wixii kale ay si ka yihiin keliya uu nebigu ou hal bil keliya uu xasuusto marka bil bishii ou dhashay marka la joogo ama marka uu qabrigiisa ag taga bis ou xasuusto qofkaa xuquuqdii nabiga sala allahu calayhi wasalama si fiican uma uma hayo ayb waxaa kaloo ka mida min mawaadini salaati cala nabi ama awqaadda nebiga lagu saliyo habeenka jumcada soo gelayso iyo maalinka jumcada ilaa qoraxda ay ka dhacdo aad baa loo sunneeya xadiis ows ibni ows ayaa tilmaamaya oo markaa in nabiga sal l slama lagu salligiisa la badiyo ma habeenkaas jimcaha iyo maalinkaas jumcaha iyo la badiyo ayb oo asxaabta uu nebigu sal ll slam uu ku yidhi salaada badiya igu badiya salliga markaas markaas waxay ku yidhaahdeen kayfa nusalli calayka isaan kugu sallinaynaa rasuul allah waqad aramta waqad arimta adigoo marka waxay yidhaahdeen iyagu waxay u malaynayeen ambiyada inay ciidda cunto adigoo marka ciidda ay ku cuntay see ay kuusoo gaaray salaadeenna fa ina salaatakum tabluqunii buu yidhi oo ay soo gaaraysaa say kuusoo gaaraysaa carradii iyadoo ay ku cuntay markaasuu yidhi in allaha tacaala xarama cala alardi ajsaad alambiyaa ilaahay dhulka waa ka xarimay ambiyada jirkooda ayb saasuu ku yidhi markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a min mawaadini salaati cala nabiy sal l slama marka majlis laga kacayo xadiidkii waxaa ku jirta qoom ma jiro majlis fariistaan aan ilaahay xusin nebigooda aan ku sallinin ilaa kaanat calayhim tira ilaa korkooda raacasho waa loo raacanaya haddii doono alla waa iska cafinaya hadduu doonana waa u qabanaya marka majliskii la fadhiya haddaan nebigaba lagu xusin aan loogu sallinin amase aan ilaahay dikrigii iyo wax lagu sheegin majliskaas majlis kafla iyo ku baxay waxaa ka mid a min mawaadini salaati cala nabiy sal l slam khudbada khudbada jimcadaa ka mid a khudbada jumcada weliba imaamu shaafici iyo imaamu axmed waajib waayey bay yidhaahdeen khudbada maba ansaxaysaba haddaan marka lagu akrinin salliga nebiga sal l l slam marka salligaasna aayadda ma ka wadaan in allaha malaa'ikatahu lakriya ma aha khudbada marka waxaa weeyaan ta hore iyo tan dambe salli inuu ku jiro allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamed ilaa aakhirihi ayb labada imaamee kale abuu xaniifa iyo maalik labadooda iyaga waxay yidhaahdeen waa sunno waajib maahanay dheheen marka meesha kumaba jirtaba maba lagu sallinaayo wax cusub waay nacam dad cusuba waxaan uun aragnay aan wax badan aqoonin oo dhahayaan dadkan khudbada jimcada akrinayo salliga uun mar walba ku akrinayo bidcay ku jiraan wax bidco iyo sunno kale yaqaan ma ahan kuwaas nacam salligii waajib miyaa mase sunno miyaa ay culimada isku hayaan afarta madhab sida alimaam ibnulqayim jalaa-ulafhaamka uu kusoo naqliyey cumar radia allaahu canhu waxaa dhacday abuu muusa baa warqad usoo qoray markaasuu yihi khudbada markaan akhriyay oo aan ilaahay ammaano nebiga ku salliyo adiga ayaan raa raalli ahaansho ilaahay kaaga dalbaa abuubak kadib abuubakar markaasuu yihi maya abuubakar hayga hormarinin aniga abuubakar hayga hormarinin buu yidhi marka ma dhihin fiiri cumar salliga maxaad u laazimaya mar walba ma dhihin meeshaasna waayo meesha ay saxaabadu marka warkaasina marka war saxaabada dhexdooda ku faafay waaye ayuu ahaa mid yirina kuma jiro maya khudbada salliga laguma akriyo dee nebiga sharafkiisa iyo tafdiilka alla siiyeyba waxyaabaha ka midkay ka mid tahay nacam khudbadii marka in salligii marka uu ku jiro nacam ayb marka dadkan wax iska qorqoraayo waxay u baahan yihiin waxa ay qorayaan in aada loo hubiyo aduu meelaha ilaa tobanka a baan uga gaabsanayaa meela intaana waa ka fara badan yihiin baxhi kale wuxuu yahay salliga maxaa laga faa-iidayaa fawaa-idu salaati cala nabiy sal ll ly slam iyo fadaaisha ku jirto iyo miraha amaraha hamarada laga helayo ta koowaad waxay tahay awalan amarka allaad qaadane ila ilaahay baa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimuu tasliima waxaan ka tegay meelaha ay fiican tahay in la baraarujiyey nabiga loogu salliyay sal ll ly slam waxaa ka mida adkaarta subaxdii iyo midda galabkii toban toban jeer yaa kusoo aroortay toban subaxdii toban galabkii ugu yaraan haddaad intaas akriso salliga nebiga waa haysaa ogowhe de mid aan marka waxaa aqoonin ama adkaartaas iyo say wax usoo kala arooreen aan aqoonin oo isaga sifo gaar ah uun salliga u bartay u yaqaan yaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaha qofkan salliguu diidan yahay iyo u diidan yahay maxay tahay qofka salliga diido muslimba maba ahane ile amarka allouba diidayaa qur-aankaa sheegay soo maha qof muslimana salli maba diidanaba sidiisaba ayb marka si dadban buu u gaalaysiinayaa dadka muslimiinta warna uma haayo fawaa-idda marka marka ugu horeyso addoonku amarka allow imtithaal ayuu ku samaynayaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa ayuu qaadanayaa taas waa mid miraha labaad waxa uu yahay xusuulu cashri salawaatin min allahi tacaala toban jeer baa ilaahay kuu naxariisanaya hal mar haddaa ku sallaysa nabiga sal ll ly slam marka toban jeer inaad hesho naxariis alle ma sahlana xadiidkii nabiga uu yihi sal ll ly slam man sallaa calaya salaatan waaxidatan sala allahu calayhi biha cashran midda saddexaad waxay tahay wuxuu sabab u yahay wuxuu sabab u yahay nebiga majil inaad u dhowaato aakhiro oo nabigu sala allahu alayh wali wasalam wuxuu yidhi owla annaasi bi yowma alqiyaamati akharuhum salaatan calaya dadka waxaa iigu dhow aniga qiyaamaha kuwa iigu sallin badan ayaa dad iigu dhow meeshaa marka waxaa raacsiisan haddii qiyaamaha nebiga loogu dhowaanayo hadba sida loogu salliyo loogu kala badan yahay loogu kala dhowaanayo waxaad dareemaysaa marka shafaacadiina sidaas unbaa loogu kala badnaana maxaa yeeley ninkii nebiga agtiisa jooga shafaacadiisa waa hela ayb walidalika marka waa sababun lishafaacati الnabiy sal lla ly slam tan shanaad waxa tan afaraad waxaa weeyaan sababun ligufraani الdunuub dembi dhaaf baa laga helayaa wa rafci اlhumuum murugta qofka waa looga qaadaa salliga nebiga sal lla ly slam nin baa wuxuu yidhi asxaabta ka mida wuxuu yidhi rasuul allo waxaan rabaa inaan kuu gaar yeelo ducadeyda salaadeyda ajcalu laka salaatii waxaan ku salaadeyda iyo ducadeydan waxaan kuu yeelayaa adiga saddex meelood meel yacnii ducada aniga aan ducaysanaya saddex marka loo qaybiya meel adiga salligaaganba ka dhiga markaasuu nebigu wuxuu yidhi haddaad ziyaadiso khayr fiicanta haddaad k kordhiso markaasuu wuxuu yidhi nis ayaan ka dhigayaa nusna anaa ducaysanayo muraadkayga nusna adaan kugu sallinaya markaasuu wuxuu yidhi fain zidta haddaad ziyaadisid fa huwa khayrun laka waa ku fiican tahay markaasuu yidhi saddex marka loo dhiga labaan ka dhigayaa marka adiga salligaaga qaybna anaa reebanayo duca iyo ka dhiganayo ducaysanayo markaasuu yidhi haddaad kordhisood ziyaadiso waa khayr markaasuu wuxuu yidhi idan ajcalu laka salaatii kullahaa salaadeydoo dhanba marka adaan kaa ayaan ku yeelayaa salaada marka meeshan waxaa laga wadaa ducada ogow ducadii aniga aan ducayso lahay waa iska dhaafayaa adiga un baan kugu sallinaa waay marka warkaan macnihiisa sidaas markuu yidhi buu nabigu wuxuu yidhi idan tukfaa hamuka wa yugfaru laka denbuka ow kamaa qaala sal ll ly slam haddaad sidaa yeesho dembigaagana waa la dhaafayaa murugtana waa lagaa kaafinaya walidaalika marka dadka murugaana disha murug baa nagu badatay iyo humuum tiro badan oo ka dhalatay dabcan de macaasi iyo dhib kale iyo wayo qaflo alla dikrigiisa la hilmaansan yahay ka dhalatay baa nagu ayaa nagu taraakumtay oo dusha yacni isdul fuushan korkeena isku dul fuushan maxaa looga bixi karaa waxyaabaha looga bixi kara marka waxaa ka mid a salliga nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh ayb waxaa ka mida marka waxyaabaha marka hamaraadkiisu marka aad bay u fara badan yihiin intaan marka waa in yaroon marka soo qaaday intaan laakiin aad bay uga fara badan yihiin alimaam ibn اlqayim wax badan buu sheegay ayb siiqooyinka nebiga loogu saliyo baxi kale waay salliga ku saabsan siiqooyinka asxaabtaa nebiga su-aaleeno waxay yidhaahdeen xadiidkii kacb ibnu cujra iyo yaa wuxuu ahaa cabdiraxmaan ibnu abi leyla baa wuxuu yihi laqiyanii kacb ibnu cujra ayaa ila kulmay faqaala wuxuu igu yidhi alaa uhdii laka hadiyatan hadiyad maku siiyaa samictuhaa min anabiy sal l slam nabiga aan ka maqlay faqultu balaa baan idhi haah fahdihaa lii ii hadiyey isii faqaala wuxuu yidhi sa'alnaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan su-aalnay faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allah kayfa asalaatu calaykum ahla lbeyt salligu waa sidee idinka ahlubeytka haddaad tihiin saan idinkugu sallinaynaa qaala wuxuu yidhi quuluu dhaha allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima inaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima inaka xamiidu majiid fadaalatu bnu cubayd iyo saxaabo badanna way wariyeen xadiidkaas marka salaanta waa garanay seen kugu sallinaa sidaan u baray nebiga sal l slam marka salaada marka lagu jiro horta sidaan in loogu salliyo yaa yay tahay afdal ah haddii qofku se uu hadda yidhaahdo allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed waa ka gudmaa inta waajibka ah ruknigii hadda ninkaa waa gutay laakiin sida afdalka waxa ay tahay siiqadan in nebiga loogu salliyo ee salaada khaarijkeedana ka warram banaan marka wuxuu rabaa ninkaani maalan jumcadii oo kale masjidkuu kusoo hormaray salligiibuu rabaa inuu badiyo iyadaana u fadli badan in sidaan loogu salliyo haddii hadda uu yidhaah sala allahu calayhi wasalam iyo allahuma salli wasallim calayhi iyana waa salligii way tahay leanna salaad iyo salaam baa adiga lagu faray waxaana kutusaya muxadisiintu markay nebiga sheegaan magaciisa sala allahu calayhi wasalam unbay dhihi jireen mar kasto allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed ma soo celcelin jirin marka iyada waajib ma ahan iyadaas ugu fadli badan siiqooyinka nebiga loogu saliyo sala allahu calayhi waaalihi wasalam siiqadan marka macnaa ku jiro macnaha ku jiro waxa ay tahay waxaa la yidhi tashbiih baa ku jiro allahuma salli calaa muxamed ilaahu nabiga nebi moxamed ammaan wacalaa aali muxamed aalkiisa u naxariiso kamaa sallayta sidaad u ammaantay ama aada ugu naxariisatay calaa ibraahima ibraahim korkiisa wacalaa aali ibraahim su-aal baa marka imaan karto waxay tahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo nabiyullaahi ibraahim yaa fadli badan labadooda rasuulkaa fadli badan sala allahu calayhi wasalam mushabaha iyo mushabahu bihigana kan la shabahayo iyo midka wax lagu shabahayo iyagana yaa fadliga kan wax lagu shabahayaa fiican labadooda ilaa waxa wax loogu shabahayaba waa inuu wax dheer yahay soo maha wax dheeraada uu haysto meeshaani marka nebiga salaadiisa waxaa lagu shabahay salaatu ibraahim isagaana ka fadli badan see laysu waafajinaa marka culimada marka waxay yidhahdeen waxaa laysu waafajinayaa nebigu geestanna waa ku jiraa geesta kalena waa ku jiraa isagaa ku jira oo marka la yidhaha allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed waa ku jiraa kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima soo ka mid maaha nebiga sal alla ly slam ile nebiga ismaaciil waa faraciisa oo galaa soo maaha marka xaggaanna waa ku jiraa xaggaanna waa ku jiraa marka nacam waxba marka macnaheedu maahan in nabiyullaahi ibraahim ee laga fadilay nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaasay marka meeshaana culimadu ay uga jawaabeen umuurun marka yanbagii an tutafadana lahaa arrimo marka waxaa marka la rabaa in lagu baraarugsanaado ay tahay baan ku dhammaynayaa baxdigan salliga ku saabsan awalan horta in la ogaado marka la yidhaahdo qofku haddii uu rabo inuu nebiga ku salliyo sala allahu calayhi wasalam adkaaraha galabkii iyo subaxiina ha ugu dadaalo yaanu ka tegin marnaba hana ku dadaalo sidoo kale waqtiyada uu firaaqada yahay iyana afka yownan ka qaadin ha wado oo fadaa-isheedii haddaba waa soo sheegnay xadiidka nebigana ha barto qofka sala allahu calayhi wasalam oo xadiidkiisa hala noolaado marka aada xadiidkiisa la nooshahay salliga afka adaanba ka qaadayninba mar walba maraad akrinaysa iyo maraad qorayso iyay tahay iyo maraad dhegaysanaysa nacam marka adduunyadan lagu ordaayo un keliya qofku shayga uu jecel yahay sheeg sheegiddiisau badiyaa baa la yidhaahdaa haddii nebigu marka jacaylkiisu dhab naga yahay sheeg sheegiddiisa iyaan badin badi lahayn nacam taas marka in lagu dadaalo qofka xadiidka nebiga inuu aada ugu dadaalo maxaa yeele xadiidka nebiga barakou leeyahay qur-aanka kadib waxyiga yacni waxaa weeyaan laasim ay tahay in la fiiriyo isaga waay qur-aanka kadib markaan leeyahay macnaha de qur-aanku waa kalaamullaahi ayaan ujeedaa oo de yacni sunnaduna hadalkii nebiga waayo oo xikmad loo waxyooday isaga laftiisa ah eewailaa labadaba marka marka lagu dhaqmayo labadaba in lagu dhaqmo waa layska rabaa dabcan marka meeshaa markaa qofku inuu ku dadaalo waqtina u samaysto xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam barashadiisa ayb si ou markaa salligaa u badiyo ardayda xadiidka baranaysana afka inayna iyaga ka qaadin waa dadka inay ka duwanaadaan waa walidaalika asxaabu lxadiid dadka yaa nebiga ugu sallis badan haddii la yidhaha dadka xadiidkaa la dhahaya qof xadiid akriyo ama akristo mar walba dul taagan qof ka salli badan ma la helayo isaga marka waqtiyada kalena waa u dheer tahay oo dee nebigu sala allahu alayh waali wasalam uu ku sallina arrinka labaadoo in lagu baraarugsanaado u baahan waxaay tahay in la kala saaro salliga nebiga iyo waxaan salli ahayn qodobkaas marka qodob muhiim ah dadkii marka say wax walba iskugu dhex daraayeen ayaa waxaa isku dhex darmaaya mararka qaar salliga nebiga iyo waxaan salliba ahayn qof baad arkaysaa microfoon uu taaganayaa waa la qaylinayaa waxbuu sheegayaa waxaas uu sheegayo waa dhici kartaa mararka qaar inay salli soo galaan in badanna salli maba ahan banaan waxbuu amba sheegayaa waxaa laga yaabaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ammaantiisa inuu ku xadgudbaayaba waanaan soo marnay ammaanta nebiga haddii lagu xadgudbo nebiga dadka waa ka celi jiray gabadhii markay tiri wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadin nebi waxa berri dhacaaya ogaa annaga nagu dhex jiro waa kii ka celiyey nebiga marka qof ku xadgudbayo alle oo xaqi alle uu lahaa wax kamida nebigii siinayo nebigii u yeeranayo oo rasuul allow janno igeli rasuul allow igacan qaba rasuul allow faqri iga bixi rasuul allow isaa waxaas isiin dee nebiga looguma talagelin in wax la warsado bal markuu noolaa waxa uu awoodi jiray in la warsado nebiga wuxuu dhihi jiray waa kii ka celiyay asxaabta uu yidhi waa kula mubaayacooday dadka inaynan waxba warsanin qofka marka maxaad umalaynaysaa marka rasuulkii oo yacni shay ounanba awoodeynin la warsanayo oo uu leeyahay yaa faatima saliini min maali maa shi'ti fa inii laa ugnii canki min allahi shay-an yaa allah in la dhaho baryo markay timaado iyo dhibaato iyo xaalad adag inaad ka baxda arabta yaa allah allah iskale aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaa alardi nebigu salli baan iyuu leeyahay laakiin baryo ma laha haddii la yidhaha marka war baryadan iyo salliga aan kala reebno salligaad diidan tahay hadduu yidhaahdo waxa weeyaan wax aan booskeedii qaba karin hadduu isaga maanta dhan la qaylo dhaamiyo istiqaatha bikayriillaahi haddana an usalliyaan wadaa uu yidhaah ee salli ma noqonaysa nacam haddaad meeshaas af soomaali la istaagto qur-aanaan akrinayaa cid kaa yeelaysa male nacam aduun baa iska sheegtay waxaas meeshaa marka in la kala saaro waxa salligaa iyo waxaan salliga ahayn oo dadka marka waxaa la farayaa waxay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi marka waa in salligan aan tilmaanay nebigaba inta la weydiiyey sal ll l slam uu yidhi sidaa iigu salliya sidaas in nebiga loogu salliyo ayb arrin saddexaad waxa uu yahay misleedihiin innaga inaan saxaabada nebiga ka jecel ka jecelnahay annaga iyo saxaabada yaa nebiga jeclaan badan saxaabada maku sallin jirin miya saxaabada nebiga waa ku sallin jireen jimcada waa ku sallin jireen maal habeenka jumcada maalinka jumcada way ku sallin jireen cidna kuma dhibi jirin cidina kuma dhibi jirin asxaabta masaajidkaaga intaad soo gasho habeenkii nebiga ku salli maxaa dad isu tus isku tustusaysaa ilaahayna waa ku maqlayaa nebigana waa la gaarsiina sala allahu calayhi wasalam haddii laakiin aad intaad mikrofoon cirka geyso dadka guryaha deriska la-ah masaajidda aynan hurdi karin ama ay dhici kartaba qof jiran inuu ku jiraba oo hurdada laga dhowrayo oo daawo lagu seexinayo markaad mikrofon inta ku daarto ku qayliso ay diinin haadaa xaggee laga soo helay diinkaas nacam yaa qabana madhabkee qaba haddaad marka tiraa kaas salliga haddaad marka salli sax a sallinayso salliga laguu diidi maayo laakiin dadka inaad dhibto waa laguu diidi karaa oo nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi walaa yajhar bacdukum bacda bilqur'aani u feeriso qur-aanka wax ka fiican maa ka fadli badan maa jiro ilaahay loo loogu dhawaado may haddana waxaa nebigu uu yidhi qaarkiin qaarka kale qur-aanka yaynan kugu ugu dul dhawaaqin oo markaad qur-aanka akrisanaysaan hoos u akriso qofkan kale ha waswaasin ninka kale ha dhibin haddaad tira anigu qur-aankan kan ku gubaa kanaan ku gubayaa kanaan u yeelayaa saanaan samaynayaa aad tiraa oo dadkii qur-aan kaa akhrisan waayaan waa dhib calaa sabiili lmithaal dadkan hadda ku dhibay dadka mikrofoonadan waxaa laga yaabaa addoon habeenkii inta soo kacay salaatuleyl inuu tukado rabo qur-aankii inuu ku macaansado ku tadaburo rabo qayladoodiibaunan ugu tadaburi karin walle diinka noocaasa amaamalahi waxa sidau diin u noqdaa waxay u baahan tahay meel in loo dayo ayb marka haddaad nebiga ku sallinayso cidi ha ku dhibin cid ha ku dhibin marka mabaaxiftan baa salliga nebiga sal l slam unaan ka gaargaarsiiyey inkastoo intan ka badan uu salligu u baahan yahay haddana qofka muslimkaa hadduu intan ka ogaado wax unbay marka ugu filan tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed